waa markii ugu horreysayoo dad al-shabaab ah shabaabnimo loo xukumo kuwaani shabaabnimada waxaa u dheeraa dil bay geysteen oo gabadh nafiise cusmaan salaad la yidhaahdo oo aqoon-yahanad ahayd ayay dileen intaysan dilina way kufsadeen oo ayna qirteen proseeskooduna wuxuu soo maray markii lasoo qabtay hay-adihii baarista soo qabteen oo ay qirteen maxkamadda darajada koowaad baa la keenay way xukuntay maxkamadda sare bay raacfaan u qaateen maxkamadii sarena way ku raacday maxkamadda darajada koowaad sidaas ayaana xukunkoodii lagu fuliyey maanta oo ay tahay shan iyo tobanka bisha julaay labada kun afariyo tobanka marka raggani maadaama aad sheegtay inay gabar dileen kufsadeen maxay kala ahaayeen ayagu marka sideyse u qirteen inay shabaab ahaayeen waxay ahaayeen laba wiil labadooduba shabaab ayay ahaayeen dadka dadka dilo mishiinada sameeya waxyaabaha lagu soo qabto waxaa ka mid a gaari nooha iyo laba bistoolo oo ay ku dileen oo ay magaaladana maaragta dadka ku mishingarinayeen waxaa lala soo qabtay gabadhii u haysay hubka iyo qalabka oo markay dadka dilaan ay cararaan gurigooda gurigeeda ay geenayeen way qirteen idaacadahana waa ka qirteen garsoorka hortiisana waa ka qirteen marka kiiskani kiis cad buu ahaa annagana waa siday u bilaabatay waxaan go-aan ku gaarnay waddanku dagaalu ku jiraa waa waddan dagaal ku jira marka in cadowga kani hadduusan xanuunsan ku dayn maayo inuu marka wuxuu ummadda ku hayo waa ayagaa ku afuraya dhiiggii ummadda dadkii soonna dhiigoodi bay ku afurayaan waxaweyaan go-aan waxaan gaarna marka markaan harci sharciyaqaanada la tashanay markaan qaanuunka iyo sharciga noo yaala xeerinay markaan wax badan eegno duruufaha waddan ku jiro duruufo dagaal ah amniga qaranka markaan eegnay markaan eegnay inay dhiirigelisay in xukuno yaryar lagu xukumo laba sano iyo saddex sano lagu xukumo ay dhiirigelisaba oo kii xukunka dhammaysta uu shabaabkii dib ugu noqonayo oo asagoo intii khibrad ka badan haysta hay-adihii amniga kala bartay dadkii kala bartay haddana hadhow soo dagaal tegaya dad badan oo caynkaasaa la qabtay waxyaabahaasoo dhan markaan aragna baan go-aankaan qaadanay maanta wixii ka dambeeya shabaab waa dil toogasho ah xataa hadduusan dembi kala gelin shabaabnimadiisu markay caddaato uu qirto amba fal lagu soo qabto ba ay caddaato hay-adaha baaristu caddeeyaan ma nagu daahayo waa dil toogasho ah laakiin waxaa jira sharci oo baarlamankana muddo horyiil golaha wasiiradana maalin dhexdaasna aan filayo in la horgeey oo la dagaalanka ama sharciga argagixisadoo kale ah marka sharciyada noocaasa sow maxkamaddu ayadoon la ansixin kama hor imaanayso ama maxkamaddu kuma degdegayso inay xukunadan fuliso iskuma xirira sharciyada noocaasihi waxay kaabayaan ay fududeynayaan howlo badan oo ay ka mid tahay dadka la shaqeeya al-shabaab kan gaariga ku qaadaya kan gurigiisa ku haya guryaha lagu hayo maxaanku idhaahdaa waalidiinta dhalay wuxuu saameynayaa wax badanuu saameynayaa oo kaabayaasha ah ururada jira ururkaas in laga mid noqdo laakiin qof qof dila qaanuunkeeda waa haysanaa qof qof dila dadkaana saaka aan tooganana dad bay dileen midda kale shabaabna qaanuun waa loo hayaa shabaabku macnaheedu waxa weeyaan waa qof dad dili rabay asabq atarasud aa la yidhahdaa atarasud walisraar tarasudku macnaheedu waxa weyaan inaad u gagambato qofkii sidaad ku dili lahayd aad u socda adoo qofkii sidaad ku dili lahayd u socda laakiin anan dilin inaad dishay lamid taha shareecada islaamkana way waa way ku dhan tahay aayad baa jirta nabiga calayhi salatu salaam xilligiisii buqaad baa jirta argagixiso ma jiri laakiin maantana isla buqaadi waaye argagixiso waaye laakiin qofkii shabaabnimo oo ama tuhan eh ama shabaabnimo ay ku caddaato inuu shabaab ahaa oo fal lagu soo qaban maxaa ka yeelaysaa qofkii tuhuna hay-adaha baarista baa ku shuqule ayagaa soo baaraya ayagaa soo caddaynaya caddayntuna waxa weyaan maxkamaddu xeel ilaalin bay leedahay xeel ilaalinta iyo waxaa wada shaqeeya hay-adaha baarista ee booliiska iyo nabadsugadda qofka markii lasoo qabto waxay keenayaan agabkii lagu soo qabtay waxay keenayaan qiraalkiisa hadduu qiraal yahay waxay keenayaan markhaati asaaskaas baa lagu xukumayaa qofka laakiin qofkii oon oon tuhun tuhun kaliya ah oo uun maxaanku idhahdaa aan wixiisa caddayn asiga xukunno adag dadka la saaraya kuma jiro waxa weyaan xukunno kaloo khafiifa haddii wixiisu aysan caddayn hay-adaha baarista loo celshaa soo dhamaystira la yidhaahdaa markii wixiisii soo dhammaystirmaan ayaa markaas xukunkii dadku dhan wada toogasho maahan in badanoo waxaa jirta shabaab aheyd oo maanta shabaab aan ahayn ee ka tegey ee ku dhex jira bulshada dadkan waxaan leenahay isoo diiwaangeliya lagaa yeeli maayo shabaab adigoo lagugu ogaa magaalada lagaa soo qabtay shabaab mar horeaan ka baxayo waa iska xamaalinayay ma lagaa yeelayo waa fariin isi soo diiwaangeli markaa issoo diiwaan geliso waxbarasho baa lagu dirayaa windowgii lagu saaro baa lagaa dejinayaa waxa weeyaan cunsur amba fardi saalix oo bulshada kusoo noqda baad noqonaysaa markaa waxaa laga yaabaa inaad waddankan xaq baa ku leedahay waxba wax ka- wax kastaad ka noqon kartaa waa lagu qaldi karaa madaxweynaha qaranku cafis cafis buu fidiyey qofkii soo gala waa cafinaynaa taas baan ku taaganaha annaga Hay.